Wadooyinkan way iska xirayaan xaafada October iyo Plaza oo ay muddo iyo dareertii dhismoosho iyo waliba xarago ku jiray maamulka gobolka togdheer kan degmada burco ayuu u hilyayaan xanu kumide golo xildhibaanada deegaan doorashadii ta degmada burco walibana wadooyinku marsho hore dhibaato ka qabana bulshada iyoon isdareerow ka baawarta iyoona hadda meelo kubati jituumadii horeyn ku jartay xanu kumide mas'uuliyiinta iyo shacabka xaafadooda ku qayb galay xarag jarka iyo wayba ka dheeradana muhiimada bulshada iyo angleta suubyowka wadooyinkuun qodobka maalgelintan u baxayaa markii hore ay dhagax ahayd shan iyo toddobaatan kun baa lagu qiimeeyey konton kun xaaji muuse xaaji cabdiducaale ayaa bixiyey shan iyo labaatan kunna waxaa bixiyey dowladda hoose lacagtaasi waxay ku kacday oo qaybtaa hirada ay qaadatay markii dee qalab iyo alaab iyo gacanba la xisaabiyey koob iyo labaatan kun cidina lama gelin hirad qaybtaa halkaa markay maraysay waxaa loo baahday daamurkii dabeedna daamurkii egas xildhibaan mubaarak yuusuf cilmi bidhi oo isaguna ka soo ururiyey shan kun iyo toddoba boqol dad muxsiniin oo reer togdheera dhex galay oo ilaa hargeysa ilaa meelula maray talada kale aan soo jeedina raacinayana waxaa weeye intan inoo qabsoontana aannu ilaashanno inta inaga dhiman oo labadaa laami ee hareeraha inaga xigana dee xaafad walba waxaan u soo jeedinayaa way kari karaano waa hawl fudud haddii laysu kaashadee ha jiidato waddadaa iminka aan addimada ku hayno marka laga yimaadana waxaa inoo suuro geliyey eeinoo halabuurka lahaa oo aynu ducaynaynaa inuu dad yaduunyaba barakeeyo xildhibaanka golaha guurtada xildhibaan muuse xaji ducaale oo isagu lahaa halabuurka iyo dhaqaalahaba markii dambena waxaa loo baahdo shirkadda hirad iyo isaga iyo dowladda hoose iyo bulshada oo la ogaaday oo weliba aan ku ammaanayo shirkadda hirad anigu runtii anigoo ka wakiilo bulshada ee degmada burco iyo gobolka togdheer oo aan matalayey markaan arkay inay halkaa baashu taagan tahay anigoo shirkadda la kulmay dabeetana ay intaa ii sheegeen waxaan ku yidhi anaa ballan qaadaya inaan bulshada ka keeno waxa weye baahi weyn baa laqoy maanta laga bilaabo laba xaafadood iyo burco kale xidhneed ay isu furantay waxaa hirgeliyey shirkadda hirad iyo dowladda hoose ayaa iska kaashada waa run weeyaan kastoo annaguna de aan wax ku darsanayoo annaguna wax ku darsanno annaan ku qoray laakiin waa nala sheego laakiin waxaan leeyahay shan iyo konton kun marka laga imaado uu bixiyey xildhibaanku iyo lacagta intaa ku dhow ay bixisay shirkadda hirad iyo weliba anoo ogeyn ay faa'iido ka doon wala hirgeliyeen dowladda hoose oo ilaahay haddii maanta hadday nala joogaan maayarkii maarkuxigii xogii ay nala joogaan bulshadiina ay joogto miyigiina uu joogo lacag shan iyo labaatan kunoo doolar ayay halkaa waan ku daraynaa boorkiina wax lagu soo qoray inay wada hirgeliyeen laba iyo san xogta ku haya laba iyo toban kun shan boqol bay bixiyeen waxaa ku dhiman dowladda hoose laba iyo toban kun iyo shan boqol oo ilaama haddii maanta hadday xariga ka jareen iyagoo ay lacagina weliba ku maqan tahay tacaala waxaan uga baryaynaa muuse iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay halkan hadduu maamul dawliga yahay iyo hadduu dadka muxsiniintaa yahay iyo haddii uu yahay ummadda kale ee sariir somalilan qurbajoog qolqoljoog dhammaan inay dalkooda ka qayb qaataan horumarintiisa bidhi oo kanna si fiican uga muuqday ama ballanqaad weyn ka muujiyey horena de markuu golaha deegaanka ahaa magac iyo karamo ku lahaa isagana si gaaran ugu madcelireedan habayowka laga soobiyo wadooyinkan iska hiraayaan xaafadda octoobar iyo balaasa iyo waliba kaalimiin ku ku jaray shacabka qayboshay sharduwan